haddaba munaasabada iyo khudbadihii ay madaxdu ka jeediyeen waxaa warbixinta nooga diyaariyay oo stuudiyaha nala fadhiya waryaheenna jacfar kuukay waa mahadsantahay caasha munaasabada caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya waxaa kasoo qayb galay madaxweyneyaasha dalalka jibuuti iyo kenya ismaaciil cumar geele iyo uhuru kenyatta ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle mariam desailem wakiilo madaxweyneyaal iyo erge ka kala socotay in ka badan boqol dal oo uu ku jiro xogayaha guud ee wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya ugu qaabilsan michael kayton iyo danjiraha maraykanka soomaaliya uu joogaa mas-uuliyiinta hadalka munaasabadda caleemasaarka jeedisay waxaa ka mid ahaa safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen shawartes oo goobta ka xusay in dowladdiisu ay si dhow ula shaqayn doonto madaxweynaha iyo xukuumadda cusub ee soo socotaa
and the presence of many of his predecessors and his rivals for the presidency, all of which I take as a very positive sign of the goodwill towards Somalia and towards waxaan xusayaa in joogitaanka halkan ay ku sugan yihiin madaxda dalalka deriska ah iyo madaxdii hore u soo martay soomaaliya iyo sidoo kale murashaxiintii uu tartanka madaxweynenimadu soo dhex maray waxaan u arkayaa inay tahay tallaabo muujinaysa niyadsamida loo hayo soomaaliya iyo madaxweynaheeda cusub waxaan xusayaa oo kale in hannaanka doorashadu uu ahaa tallaabo kale oo ka mid ahayd geedi socodka dimuqraadiyadda ee soomaaliya taasi oo ay suurto gelisay tanaasulka iyo xilwareejinta nabadda ah ee uu sameeyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii ka sii horreeyey ee sheekh shariif sheekh axmed oo labaduba halkan inala jooga waxaan ogahay in rajo aad u badan laga qabo oo wax badan laga sugayo madaxweynaha cusub waxaana laynooga baahan yahay in si wada jir ah aanu uga shaqayno xaqiijinta rajadaasi waxaana fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan muujiyo mar kale xilka ay xukuumaddaydu iska saarayso la shaqaynta madaxweynaha iyo xukuumadda cusub iyo weliba maamul goboleedyada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed sidii nabad loo heli lahaa musuq maasaqna loola dagaalami lahaa islamarkaana looga bixi lahaa baahida
madaxdii ka timid dibadda waxa ay hambalyada ay madaxweynaha soomaaliya u direen ka sokow aad uga hadleen qaabka ay doorashadu u dhacday iyo sida daahfurnaanta ah ee xilka ay ula kala wareegeen madaxweynaha cusub iyo kii hore waxaana arrintaasi mid tusaale u ah qaaradda afrika ku tilmaamay kaaliyaha ahna wakiilka uu madaxweynaha suudaan munaasabadan u soo dirsaday injineer ibraahim maxamed xaamud
waxaan u hambalyaynaynaa madaxweynaha cusub oo lagu doortay howl dimuqraadiyad iyo hufnaan ku sifowday oo ilbaxnimo ku jirto taasna waxay ka markhaati kacaysaa taariikhda iyo mugga shacabka soomaaliyeed oo leh ilbaxnimo xidhido waaweyn ku taagan mudane madaxweyne iyo ogolow inaa sidoo kaleeto bogaadiyo madaxweynaha xilka ka degay xasan sheekh maxamuud oo ku qancay natiijada islamarkaasina si dimuqraadiyad iyo bisayli uu ka muuqdo xilka u wareejiyey waa muuqaal tusaale lagu daydo u ah afrikaanka iyo guud ahaanba caalamka
تقديرنا له وبالروح الديمقراطية وقبوله بالنتيجة الانتخابية وتسليمه للسلطة في مشهد يمثل نموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية وفي العالم
ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa si diiran u bogaadiyey madaxweyne farmaajo waxaanu ballan ku qaaday in uu sii adkayn doono xiriirka dalkiisa iyo soomaaliya ka dhexeeya sidoo kale uhuru kenyatta madaxweynaha kenya oo ku dheeraaday ka hadalka xaaladda ay soomaaliya soo martay iyo xiriirka dalkiisa kala dhexeeya ayaa isbarbartaag u muujiyey guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan madaxweynaha cusub maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa bilowgay khudbaddiisa waxa uu sheegay in halka dalka soomaaliya uu taagan yahay aanay xilligan calaamad su'aal dul saarnayn maadaama ergo ka kala timid in ka badan boqol iyo labaatan waddan ay muqdisho ku sugan yihiin hambalyo iyo bogaadin kadibna waxa uu kula dardaarmay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo in uu fuliyo fariinta shacabku ay sida kulul ugu soo dhoweeyeen
madaxweynaha cusub waxa aan leenahay dadweynaha soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhoweeyey si gaara si gaara ayuu kuu soo dhoweeyey waxbuu dee waxbaa nooga muuqda dee waxaas yacni kalgacalka iyo iyo soo dhoweynta gaarka ay magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabaddaba aan ka maqlayno waxa ay ku farayaan baa jira adiguna messajka inaad fahamtay baan ayaan rajaynaynaa hawshaa hawshaa ay kuu dirayaanna in aad ilaahay la kaashato in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyad sami iyo tawaaduc intaba aad muujiso in aad tusto kalsoonida ay ku siiyeen inaad u qalanto
saddex madaxweyne oo xilka isku soo dhiibdhiibay ayaa madasha wada fadhiyey waxaana ka mid ahaa sheekh shariif sheekh axmed oo afar sano horteed sidan oo kale xasan sheekh maxamuud kursiga uga kacay hadal uu jeediyeyna waxa uu ku ballanqaaday inuu si laabxaarnaana ula shaqayn doono madaxweynaha la caleema saarayo
marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aada u culus marka dhinaca siyaasadeed laga fiiriyo marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha marka laga fiiriyo dhinaca amniga marka dhinac walba laga fiiriyo madaxweyne waxaan ku ballan qaadaya inaan kula shaqeeyo aniga soomaaliya waxaan ballan qaadaya inaan la shaqeeya madaxweynaha shardi la'aan shardi la'aan waxaan u arkaa waajib inaan ka shaqeeyo arrintan intaas markii aan ka gudbo xafladdan waxaa iskale madaxweyne farmaajo marnaba hadal badan inaan ka yidhaa madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa waana kula shaqeynaa aad iyo aad waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweynaha xilka ka degaya xasan sheekh maxamuud oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in dimuqraadiyadda iyo xil isku wareejinta weliba si xasilan oo nabdoon aanu isagu hadda bilaabaynin ee ay la soo bilaabatay xornimadii soomaaliya afar sano horteedna isaga sidan oo kale loogu dhiibay
maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabbasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guulaysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii alla yidhaahdo walaalayaal waaya aragnimadu waxayna tusee soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno ee aan maanta ku taagannahay waddadii aan hiigsigaas quruxda badanan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel ugama bannaana cambaarayn mucaaradad aflagaado madaxda iyo hay-adaha dowladda la afdee taas taas beddelkeedii dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda ha la taageero ha la waaniyo hana loo duceeyo in ilaahay xilka uu la garab galo walaalayaal soomaaliya qof waa ka weyn tahay ee qof aad necab tahay ama aad dhibsanaysa awgeed soomaaliya sumcaddeeda iyo wejigeeda waxa ugu dhimin madaxweynaha la caleema saarayey maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka sida cadcad loogu tartamo kursiga si nabadgelyo ahna la ysugu wareejiyo soomaalidu dimuqraadiyiintii ugu horreeya afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa iyo duruufuhuma marka qaarkood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweynayaashii iga horreeyey oo aan soo wada shaqaynay muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee soomaaliya qaadatay markii ay xorriyaddooda qaadatay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii
madaxweyne farmaajo oo isagu hadal dheer oo uu kaga hadlayay waxqabadkiisa soo aadan jeediyey ayaa mid mid u xusay howlaha horyaalla ee uu doonayo inuu afarta sano ee soo socota wax ka qabto amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadanimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhammaystirka dib u heshisiinta beelaha soomaaliyeed xoojinta sarraynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda yareynta sabool saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyey shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi
waxaa munaasabadan sidoo kale ka soo qayb galay xubnaha labada aqal ee soomaaliya golaha wasiirada hawsha sii wada iyo boqolaal kaloo dadweyne ah waana tii labaad oo caynkeeda ah oo muqdisho lagu qabto